waa hagaag khiyaarta hawada nagala soconaysaay maanta ayaa teleefanada dib laascanood dib hawada ugu soo laabteen haddaba arrimihii iyo wararkii u dambeeyey gobolkaasi xaaladda sida ay taayeen gorow teleefonka laascanood shabakada wararka codgeed online waxay kula xidhiidhay cabdiraxmaan cali ducaalo oo kamid ah wariyaasha ka howlgala gobolka gobolkaasi gaar ahaan ushaqeeya t v-ga caalamiga ee home cable cabdiraxmaan bal waxaad sawir naga siisaa xaalada laascanood maanta sida ay tahay iyo wararkii u dambeeyey gobolkaasi ka taagan
guudaan xaalada magaalada laascanood marka way degan tahay marka laga reebo sababtoo mudaharado aada u balaaran ka dhaceen magaalada oo ay ka kaceen arday macalimiinta macalimiintoodii soo xiray yaa guudaan marka xaaladu maanta way degan tahay waxaana soo daayay telefonaadkii oo maanta isgaarsiinta u shaqeynaysay si kasta xaaladaadu maanta aada way wanaagsan tahay cabdiraxmaan shalay gobolka waxaa ka dhacay adigu aada soogtay rabshada ka dhacay dad badan waa la xiray wararkana soo gaaray waxay sheegayeen dadka la xelay loo qaaday deegaanka ama degmada caynabo ee gobolka togdhe arrimahaas maxaa tafaahin naga siin kartaa
wararkaasi way jiraan sababtoo ciidamada midnimo waxay xidheen dad fara badan oo mudaharayaal oo maanta mudaro qabshado oo ka dhacay sababta magaalada saa la socotaanba kadib mudaraadkaas waxaa qabsigada aada u tira badan oo magaalada naxariiso laga kaxeeyo waxaa la geeyay imika caynadii ay ku xiran yihiin sida wararku nagu soo gaadhayaan halkaasay ku sugan yihiin ilaa hadda wax waroo kale kasoo baxay ma hayno tale intee ayaa lagu hayaa cabdiraxmaanow degmada caynabo xabsiyada ku jira oo gobolkaasoo laga taxaabay
qiyaastii waa dhibaataneeya sida manoo sheegay lix ilaa kumaa dumara sida wararku nagu soo gaarayaan marka dadkan iyaga mudaharaad yaa lagu guray baabuurta dabada loo geriyay baabuurta booliska mase xaafadahooda lagu tago laga qaqabto dadkan intaa faraha intaa tiradaga la geeyey magaalada caynaba
mudaharaadka aada weyn buu ahaa oo si aan xaqiiqatan aad daawateen mudaharaadka sida aada loo ballaarnaa taasoo waxay keentay in dad fara badan ay laga midaafteen goobaha ama laamiga ay taagnaayeen qaar badan oo dee ay iska raaceen way jirtaay oo aan laftigooda kuma jirin laakiin inta badan sidaayna sheegayaan qolyahan ciidanka booliska iyo baalkii waa dad mudaharaadayay siday noo sheegeen marka cabdiraxmaanow waxgaradka laascanood ama cuqaal ha haato ama culamo ha haato ama dhalinyaro haato arrintan maamulka somaliland makala kulmeena gobolka gacanta ku haya si dadkan caruurta iyo maata u badanee lagu ku xulan jeelasha xabsiga ku xulan caynabo loo soo dayn lahaa ilaa iyo iminka arrimaha adigu meelo lagu hadlayo indhaha ma saartay weli
dabcan sidaa naloo sheegay anagu waxaan leeyahay dadkan waxay dee waxay geysteen mudaharaad rabshadootaa markaa dhaqan cali baa lagu sameynayaa ma jirto dee dembi kale ay galeen waa iska mudaharaadayaal oo si deentooda waxweyn maaha in lasoo deenaya udhowdahay cabdiraxmaan cali ducaale waxaa tahay saxaafi ku sugan gobolka sool honkey bilood u shaqeysaa iyo idaacadaha telefishino iyo warar iyo melo kale wararka waa siisaaye waana og tahay dhibaatada ka jirta laascanood maxaa keenay in dadkan la xidho macalimiintu iyagu maaynan mudahar min ardada mudaharaadkooda iyagu aynan tusi karin ay sida uga caawanayaan sida caalamka ka dhacda tirada si macalimiin tala baa la xidhay adigu aad naga nagu naga horma kartaa
wallahi qiyaasta tirada macalimiinta ku sheegi kari maayo laakin oo waxa war saxaa kama hayo laakin run ahaantii arrinta hadday sababteen wicitaanka iyo kacdoonkan mudaarasa rabshadaha wata keentayba waxay ahayd kadib markii macalimiinta soo xidhay macalimiintana sabab kale sida ay noo sheegeen qolyahan ciidamada deegaanka waxay nagu yidhaahdeen in ay jiraan raad soo galay oo qolman intaooda sidaa la socota inba magaalada waxaa ka jiray qaraxyo iska soo dhacayay oo aan joogta lahayn sidaa darteed ayaa waxaa keentay in macalimiinta qaar ay soo gashay raadi maaadeen dhaweyd in halkan ku qarxay oo isagoo aa lagu tuumeeyey inuu ka dambeeyey falolkii qaraxyada ahaa iyadoo ay jiraan raadkaas ayaa waxaa macalimiintan noo soo xiray sida loogu ogaado ilaa xubinta leg ay ka hayaan ninkan iswilaamiyey ama meesha ku qarxay markaa sababaha dartooda ayaa keentay oo baaritaan iyo tuun galay dartooda ayaa macalimiinta loo soo xiray waa la sheegaya mase qaladka wuu jiray cabdiraxmaan wararku waxay sheegayaan in macalimiinta loo daba socdo in ninkii isqarxiyey ismidaamiyey teleefonadeeda lagu arkay markuu isqarxiyey mobilkii isu qarxiyey simika dadkii magacyada ku qornaa saa loo wacay macalimiinta ma dembi kale lagu haya marka intaa laga raba aan ahayn
sidaan loo sheegay laftigeyga baaritaan baa lagu hayay wax kale oo macnaha dee weyn oo jirtay meeshaasoo qaar kamid a macalimiintii oo la sii daayay sidana loo xaqiijiyey magaratan ugu dambeyntii adoo soo koobaya dad badan baa ku dhegeysanaya oo kaa dhegeysanaya barta internetka ee ceegag online xaalada guuda laascano waa sidee maxay sii ahaan kartaa maxaa la filan karaa haddii saftahan iyo arrimahan iyo dhibaatooyinka darxadeeda gobolkaasi ay sii socdaan
okay haddaan waxaan kuu soo kodo xaalada guud ee magaalada laasanood isgaarsiintiina waa loo sii daayey sidaad arkaysaa iminkaan kula hadlayo wax kaloo problemna ma jiraan dadka iminka xidhanaa waxaan jeclahay wixii waraa dambe unban dee dilaarada socodsiinana cabdiraxmaan cali ducaalay waxa uu ka t kamid ah wariyaasha hoonkii bal u shaqeeya kusugan laasanood kana mid ah saxafiyiinta madaxa banaan oo goor warrameeyay shabakada wararka ee ceegolin cabdiraxmaan baad mahadsan tahay
aada umasantahay